maanta ay taariikhdu tahay shanta bisha sideedaad laba kun iyo labaatan iyo laba maalin jimco ah waxaan halkan ka cambaaraynayaa weerarkii qaawanaa ee maamulka somalilan uu ku soo qaaday deegaanada boocame fardhidin karingorfood iyo inta u dhexaysa tukaraq iyo boocame ummadda soomaaliyeed qax iyo dagaal qabiil iyo dagaal sokeeye in ka badan soddon sano ayay ku jirtay waxna kama faa'iidin waxaa nasiib darro ah in maamul soomaaliyeed maanta uu ku fekerayo inuu dad soomaaliyeed barakiciyo inuu dhiig soomaaliyeed daadiyo iyadoo lagu jiro abaar gaagmareebo ah oo dadka soomaaliyeed xoolihii ka dhammaanayaan waxba aanay beeranin muddo laba sano ku dhow dadkii baahi iyo haraad ay u dhimanayaan xoolahoodiina ka dhammaadeen oo ay u baahan yihiin in la gargaaro oo biyo lagu gargaaro wixii xooluhu u hadheen xoola u hadheena aanay xoolahooda iib lahayn ay xoolahooda u baahan yihiin calaf ay cunaan iyo baad ay cunaan iyo biyo ay cabbaan ay u baahan yihiin dadku in la quudiyo ay u baahan yihiin in maanta dagaal iyo dhiig la daadiya soomaaliyeed maamulka hargeysa u soo tafaxayto waxaa kaloo iyaduna la yaab leh mar kastoo ciidamada puntland wadaan howlgallo ay kaga hortegayaan argagixisada oo ku teedan mingodad oo ah koonfurta gobolka mudug ilaa iyo garaacad ilaa iyo buuraha golis oo ku teedsan ilaa laga gaarayo laasqoray masaafadaas oo aan ka yarayn siddeed boqol oo kilomitir inay ciidamadii puntland ku teedsan yihiin oo argagixisada caalamiga ah ee xeebaha soomaaliyeed ka soo degtaa iyo kuwa gudaho isbahaysanayo had iyo jeer duulaan ku ah puntland markay ku jiraan howlgalladooda ay ku sifaynayaan oo ay ugu dambaynayeen kuwii buuraha calmiska hadda ay ka wadaan ciidamada ammaanka puntland inay had iyo jeer somalilan caadaysatay inay weerar ku soo qaado oo ay furto mar kale ay furto ciidamada ammaanka ee puntland si ay u mashquuliso inay furin kale furto laba bilood lagama joogo markay waday sanaag ay ka wadeen isku dayeen inay operation inay ku soo fuliyaan duulaan ku soo qaadaan inay haddana ballaadhiyaan oo ka bilaabaan koonfurta gobolka sool iyo inta u dhexaysa burtinle inay haddana ka bilaabaan yacni waxay taasi ku tusinaysaa inay gacansaar weyn la leeyihiin argagixisada isballaadhinaysa hadda oo ilaa dowla deegaanka soomaalida sii maraysa weerarka ka wada inay gacan siinayaan oo fursado ay ku baxsadaan fursade ay dadka soomaaliyeed ku barakiciyaan inay iyagu u abuurayaan waxaanu leenahay kawaantooba kuwa saa samaynaya kawaantooba soomaalidu waxay tidhaahdaa lugtii jeeniga dhaaftaa waa jabtaa intay jabi lahayd ee afka ciidda u dari lahayd in yar ayaa ka hadhay somalilan waanu ognahay muuse biixi yacni dhibaatada ka haysata hadda maamulkiisa gudaha inuu burburo waxa uu doonaya inuu sii jeediyo oo ku mashquuliyo dadkiisa inuu u diro hay yidhaahdo dagaal baa socda uu ku sii jeediyo intaasuu doonaya inuu culayska iska dejiyuu doonaya laakiin waxaan ugu baaqaynaa inaanan doonayn dhiig soomaaliyeed inuu daato inaanan doonayn dad soomaaliyeed inay barakacaan hase ahaatee lehel lehelba lawaabaa xigi maalin baa xigi doonta laysugu iman doono burco duleedkeeda iyo burco laysugu iman doono hadday joojin waayaan weerarada joogtada ay wadaan haddii ay joojin waayaan